kulankan oo dhex maray wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda somalilan cabdicasiis maxamed samaale iyo ururka warshadleyda somalilan taasi oo lagaga wada hadlayay dhiirigelinta warshadleyda iyo toosinta cashuuraha iyo sidoo kale waxsoo saarka warshadaha haddaba kulankaasi iyo ujeedooyinkii loo qabtay wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda somalilan cabdicasiis maxamed samaale oo ka waramaya waxaan ka wada hadalnay sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga kasoo xirooda warshadleyda gaar ahaan cashuuraha ay bixiyeen ee kala duwan oonu si wanaagsan runtii iskula qaadanay waxaanu ka wada hadalnay sidii warshadaha dalku ay u gaari lahaayeen meel sare iyagana wax loola qaban lahaa waxay u baahan yihiin ee wasaaradda maaliyadda uga baahan yihiinna looga taakulin lahaa baan runtii ka wada hadalnay aad iyo aad u qiimo badan oo iyaguna ay nooga xog warrameen baahiyahooda iyo duruufahooda aananu isdhaafsanay runtii afkaar iyo aqoon iyo talooyin wanaagsan oo qaranka iyo dalka qiimo u leh ayuu ahaa waxaanu isla qaadanay inay cashuuraha ku waajibisi wanaagsan u bixiyaan tio runta ay bixiyaan oonu uga mahadnaqayno haddana inay sii ziyaariyaan oo waxyaabaha ku waajibkaa waanu runtii la sairaa oo maadaama warshadaheenu ay soo korayaan oo ay cusub yihiin barhkoodu yani hanaqaadkoodu mataqaanaa uu dhow yahay aad iyo aad baanu yani uga saairraa taana runtii in waxyaabaha ku waajibkaasay u bixin lahaayeen baanu si wanaagsan uga wada hadalay wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan oo isafkarad iyo isfaham ah oo xistusaaleen ah oo wada tashi ah aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa waxaanu ka codsanaynaa dhammaanba yani dadweynaha reer somalilan tujaarta iyo cid kasta oo cashuur ay ku waajibtay inay si wanaagsan oo qiimale u bixiyaan gaar ahaan xilligan oo ah xilliyada yani cashuuraha ee ku waajibay ay wasaaraddu runtii qaado waxaan mahadnaqayaa dhammaanba guddidii warshadleyda iyo mulkiilayaashii iyo dadkii mas-uuliyiinta ee maanta aan isku nimid waxaan uga mahadnaqayaa sidii qiimaha badnayd in isku fahmnay